Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kormeeray xarunta hay-adda maaraynta musiibooyinka si uu u qiimeeyo heerka diyaargarowga ee digniinaha la xiriira roobabka iyo fatahaadda laga cabsi qabo in ay saameeyaan dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu kormeerka ku jiray wuxuu warbixino ka dhageystay qaar ka mid ah madaxda iyo khubarada hay-adda sodma isagoo ku booriyay in ay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan maaraynta musiibooyinka si looga hortago dhibaato xooggan oo dadkeena ka soo gaari karta roobabka iyo fatahaadaha ku soo fool leh. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu si gaar ah digniin ugu diray dadka degan webiyada jiinkooda kuwaasi oo halis gaar ah ugu jira daadadka xoogga leh oo ku fataha, isagoo ugu baaqay inay ka fogaadaan hareeraha webiga iyo dhulalka godan.
marka marka koowaad waxaan runtii aan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan ha loo dhaga nuglaado oo hala dhagaysto digniinaha ka soo baxay hay-adda sodma oo kulligood tusinaya inay jirto khatar ka imaan karta roob inagu soo wajahan oo haddana meelaha qaarkoodba ka da-ay weliba khasaaro nafeed geystay sida baydhabo oo kale marka dadka soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan meelaha la yidhi ka fogaada inay ka fogaadaan oo ay haddaba kasii tabtaystaan gaar ahaan meelaha webiyaasha hareeraha webiyaasha hareerahooda dadka degan waxaa la rabaa inay hadeertanba inay kasii diyaar garoobaan alaabahooda ay kasii xirxitaan ay ogaadaan in wakti kasta ay imaan karto arrintaas taasu marka dadka soomaaliyeed waa looga digayaa waxaan runtii aan mar kale aan ku celinayaa ilaahay baa keenay ilaahay baa keeni kara qeybka dadku ma ogaa laakiin cilmiga casriga ah waxa uu na tusay in forecasting ama saadaasha inay tahay arrin jirta oo dadkeenu way laga yaaba inay isdiidsiiyaan oo yidhaahdaan ma cid baa caalimulheyba ilaahayn baa caalimulgheyba laakiin tani iyadoo ilaahay caalimulgheyb yahay haddana dee ilaahay cilmi buu soo dejiyo dadku ilaahay cilmiga cilmiguu baray dadka marka cilmigaas wixii laga faa'iidaystay in la qaato oo deedna laga digtoonaado wey dee wixii hadduusan dhicin oo aysan imaanin dhibba ma leh laakiin waxaa la rabo waxaa weeye in laga digtoonaado inay dhacdo haddaysan dhicin waa dee waa si la raba inaynan balaayaba dhicin iyo musiiba dhicin laakiin haddii ay dhacayso ka hor baa fiican intaan maxaan ku dhahaa aysan dhicin in laga sii tabtaysto oo loo diyaar garoobo dowladda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday gudbinta fariimo ku saabsan in laga digtoonaado roobab iyo duufaano khasaare geysan kara oo la saadaaliyey in ay ku dhufa doonaan qaar ka mid ah gobolada dalka inkastoo qaar ka mid ah magaalooyinka laga soo tabeeyey inay jiraan khasaaro kasoo gaaray roobab xooggan oo ka da-ay